bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaa dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaadda wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo hadaan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimca
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa kow iyo soddonka bisha siddeedaad sannadka labada kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid golaha shacabka maanta waxay ka doodayaan hindis sharciyaadka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo sidoo kale sharciyo kale oo golaha shacabka horyaala barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan booliiska qaybta galmudug waxa ay ku guulaysteen inay ka hortagaan koox doonaysay inay dhirta ka jiraan deegaano hoostaga maamulkaasi gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waxaana aan kadib dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool ay u gudbiyeen cabasho kala duwan oo ku aadan sidii dadkaasi looga hortegi lahaa dhibaatada ku ah dhirta ama xaalufinaya dhirta n markaasi kadibna ay ciidanku ay howlgalka sameeyeen kadibna ay soo qabteen barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buulo burde deegaano hoostaga waxaa n ku fatahay webiga shabeelle dalagii ay dadku beeranayeen ayaa ay webigu saamayn ku yeeshay dadku ay ka barakaceen deegaanadaasi waxaana jirta cabashooyin kala duwan oo dadku ay qabaan waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaad aan idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahino dheeraadooda kaga hayna qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka oo ay ka mid yihiin wararkii caalamka ku soo dhowaada mar kale ee faaqidaadda
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhegaysanaysaan aynu ka horeyna golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya waxay maanta ka doodayaan hindis sharciyeedka hay-adda socdaalka ee jinsiyadda soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaay kulankooda ku yeelanaa xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya halkaasi oo ay uga doodi doonaan qodobo muhiim u ah dalka waxaa kulankooda caadiga ay ku yeelanaa xarunta kumeel gaarka villa hargeysa oo ay uga doodi doonaan aqrinta koowaad ee hindissharceedka hindissharceedka adeega baaritaanka beeraha soomaaliyeed sidoo kale waxaa ka mid ah qodobada kale ama hindissharceedada kale ay ka doodi doonaan iyada socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya hindissharceedka baaritaanka waxaa soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa lagu wadaa inay akhrinta labaad marsiya hindisi sharciyaadka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee soomaaliya barnaamijka faaqidaada wararka reediyo muqdisho ayaa dhegeysaneysaan wasaaradda beeraha hirshab galmudug waxa ay sheegtay inay wado qorshooyin kala duwan oo lagu horumarinayo beerahaasi iyo sidoo kale waraabka haddaba mashruuc ayaa halkaasi laga hirgeliyay deegaanada maamulkaasi ee galmudug kaasi oo lagu doonayo in beeraha deegaanada galmudug ay noqdaan kuwa wax soo saarkooda uu aada u sarreeyo islamarkaana wax kusoo kordhiya dhaqaalaha maamul goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda beeraha cabdinuur ayaa u waramay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheeke waxaana marka hore la weydiiyey bal qorshooyinka uga aadan ama uga degan wasaaradda beeraha iyo waraabka horumarinta dalagyada kala duwan ee maamulkaasi iyo sidoo kale sidii ay wax soo saarkooda u noqon lahaayeen mid hagaagsan
wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug waxaa u qorshaysan hadduu ilaaha idmo in ay wax badan ka qabtaan arrimaha beeraha ee galmudug iyagoo rabaa in la sameeyo beeralay xoolo dhaqato ah dadkuna loo sameeyo tababaro iyo in ay tabcadaan beeraha si aysan mar walba ugu tiirsanaanin hay-ado iyo cid kale wax siisa ee dadka iyagu ay wax soo saartaan xoolahooduna ay u noqdaan wax keef u noqda oo ay howlo kale ku qabsadaan laakiin in dadku iyaga ay soo saartaan cuntadii ay cuni lahaayeen iyo calabkiiba oo ay xoolaha siisan lahaayeen insha allah wasaaradda beeraha qorshaheeda dhow waa kaa qorshaha fog ama isla insha allah wasaaradda beeraha waxaa kaloo hadda wadaa in la dhireeyo deegaanada runtii een, dhibaatooyinka badan ay ka jiraan ee kusii socda inay lama degaan noqdaan ee galmudug sida deegaanada hobyo iyo bacadweyne iyo haygaas waxaan rabnaa insha allah wasaaradda ay qorshaynaysaa iyadoo kaashanaysa dadka reer galmudug ee jaariidaha dibadda ah iyo kuwa gudaha joogaba een, barnaamij hadda waxaa jira insha allah mar dhow in laga hergeli la rabo deegaanada wusil oo lagu beeraya dhir tiro badan dhirtaasna waxaa ka kaashan doona insha allah jaariyadaha reer galmudug iyo wasaaradda waxaan rabnaa inaan dhirayno dhammaan galmudug lana helo mustaqbalka dhow galmudug cagaaran haddana lagu bilaabo dulyooba daran sida hobyo dacaabeen iyo meelaha kaloo lamidka aba deegaanadaas in lagu bilaabo insha allah
waa tahay n waa howl aada u adag n wasiir n in aad bilowdaanna waa wax loo baahan yahay n wasaaradda marka arrimahaas marka laga hadlayo yaa ka saacidaya oo ilaa iyo hadda ay kala hadashay
Een, horta juhdiga iyo awoodda ugu badan wasaaradda iyadoo kaashanaysa shacabka reer galmudug ee runtii isku tashiga sida weyn u yaqaano iyaga ayaa in badan oo kamid a shacabka awoodda iska leh ee adag kalena waa la xiriirnay iyagoona insha allah waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay wax ka qabtaan balse awoodda ugu badan iyo juhdiga ugu badanba jaaliyadaha reer galmudug ee dal iyo dibadda jooga iyo weliba dad kaloo soomaaliyeed oo dad wanaagsan ah ayaa insha allah inta badan qaybka ah
waa tahay marka n sida ay idinkugu kala horeeyaan saacad wasiir haddii aad nala wadaagto
een, qorsheena ugu horeeya hadda waxaa weeyaan in marka hore dhirtii nafsadeeda ma doonayno in wakti badan iyo qarash badan u galo waxaan rabnaa dhirtiina inaga beerno oo wasaaraddii way diyaarisa dhulkii iyo qaababkii oo kale dhirtaas in la beero iyagaasi markii la beerana dhirtaasi haddana loo qaybiyo deegaanada sida ay kala daran yihiin hadda mashruuca tijaabadiisa waxay ka bilaamaysaa mudug insha allah mar dhowna waxaan la fadhiisan doonaa een, aqoon-yahanka iyo dadka wanaagsan ee reer galmudug ee jooga deegaankan hadda galgaduud iyagoona waxaan rabnaa in aan diyaarino beerihii kadibna aan jaaliyadihii iyo cid walba sidaas oo kale loola kaashado wasaaraddana ay doorkeeda ka ciyaarto oo ay hay-adihii iyo dhaqaalihii qayb ka noqoto shacabka reer galmudugna ay isku tashi ku sameeyaan laakiin hadda bilowgii gaalkacyar waxaa laga sameeyey iyadoo la kaashanayo runtii jaaliyadaha reer kanada een, dhireen ayaa hadda magaalada gaalkacyar lagu bilaabay haddana qaybtii labaad waxaa ku- waxaan rabnaa insha allahu hadda oo laga diyaarinayo wasil een, waa deegaanada hobyo iyo meelaha lamidka ah sida bacadweyne iyo meelaha ciidda ay aadka ugu badan tahay balse deegaanada galgaduud waxaan rabnaa insha allah iyadana in aan bilowno mar dhow oo aan diyaarino horta beertii iyo meeshii lagu tabci lahaa kadibna loo qaybiyo dadka reer galmudug wasaaraddana waxay qorsheynaysaa xarumaha dowladda iyo magaalooyinka marka ugu horeysa horta inay ku bilowdo laakiin oo la helo dhir iyo qurux iyo bilic magaalooyinka ah kadibna step by step loo figo Een, degmada hobyo runtii waxaa weeyaan waxaa ka jira dabeelo fara badan waxayna ku socotaa inay lamadayaan isu bedesho waxaana rabnaa een, in meeshaas la sameeyo dhireen laakiin ma aha wax hadda ay wasaaradda iyo jaariyadaha keliya ay ku filan yihiin ee waxaa weeyaan khayradhaar xoogle in loo sameeyo soomaalida dhanna ay ka qayb qaadato si loo helo cimilo iyo hawo wanaagsan oxygen nadiif ah iyo qurux iyo dhulka oo ka baxa lamadegaanimada
waa tahay e, wasiir marka dhammaan arrimahaasi a- aad ka hadashay wasaaradda marka laga hadlayo shaqaale u tababaran oo arrimahaasi fulin kara dadka baahiyahaasi qaba ama loo baahan yahay in lasii dhaqaajiyo ka howlgelidooda ma jirtaa marka wax tababara oo shaqaalaha wasaaraddu ilaa iyo hadda ay samaysay si arrintaasi markii dhaqangalkeeda uu bilowdo aanay hadhow caqabad ku noqon dad aqoonteeda leh in haddana dib loo raadiyo
Een, wasaaradda waxaa jooga shaqaalo u tababaran een, oo khubaro ah een, haysana digrii aad u sarreeya aqoon dheerna u leh xagga beeraha dhammaanna shaqaalaha wasaaradda beeraha ay qaadatay hadda ee jooga waa dad jaamacadaha beeraha ka soo wada baxay oo baaj iyo master iyo doctoraat intaba leh khibrad iyo aqoon badan noole waxaana jira mashruuc shalay daafuray oo la yidhahda biore project oo iyaguna wax badan research iyo tababaro iyo in dareen la sameeyo iyo biyaha yar ee galmudug laga faa'idaysto qaabkii looga faa'idaysan lahaa innagoo mashaariicdaas iyo kuwo kaleba la kaashanayna ayaa waxaan u diyaarinay dad aqoon-yahano noo joogay iyo dad soomaaliyeed oo aad u jecel inay deegaanadooda horumariyaan iyo wasaaradda oo garabkooda ah
waa tahay wasiir aada umaasan tahay ilaa iyo hadda marka meelaha een, baahiyaha ugu badan ay ka jiraan waxqabadkana u baahan wasaaraddu kormeer guud ma ku samaysay dadkoodii ma la kulantay ma soo dhegaysatay baahiyaha ay qabaan si markii howlahaasi ka wasaarad ahaan idinkuna xaggiina ay ka soo horgalaan aada baahiyahoodii aada u dabeeshaan intii karaankiina
Een, wasaaraddu waxa ay booqatay gobolada galmudug in badan oo kamid a welina way socdaan booqashooyinkii Een, galgaduud iyo mudug labada gobol bay wasaaraddu ay soo booqatay waxaana ugu dambeeyey usbuucii hadda na soo dhaafay shaqaalaha wasaaradda qaybo kamid a waxay soo mareen ilaa hobyo Een, iyagoo indhaindhayn iyo qiimaan ku samaynaya Een, usbuucii ka horreeyeyna waxay soo sameeyeen dhammaan gobolada galmudug oo dhan oo iyagoo samaynaya impact assessment yacni waxyaabihii ka dhashay ayixii iyo dhibaatooyinkii uu geystay sanadkii hore iyo kii sanadkanba waxaasoo dhanna macluumaadkii laga soo arooriyey waxaa loo dhiibay rag khubara ah Een, kadibna wasaaradda iyadoo ka duulaysa arrimahaasi inta badan deegaanada hadda runtii xagga direenta ugu badan u baahan waxay noqdeen gobolka mudug galgaduudna meelo badan oo saasoo kalaa jira laakiin wasaaraddu waxay ka shaqayn doontaa dhammaan gobolada galmudug iyadoo si isku mid ah ugu shaqayn doonto lana kaashanaysa shacabka reer galmudug ee runtii horumarka dalkooda iyo deegaanadoodaba usoo jeeda
wasiir adigoo aada u mahadsan beeralaydii galmudug een, cabasho aada u weyn waxay aada uga muujinayeen een, ayax mar wadankan soomaaliya aada dhibaato ugu hayay een, ah, sida aan ka warhayno een, wax badan oo saameyn ayuu ku yeeshay deegaanadaasi wasaaradda een, ah, waxaa jirtay iyana caawimaad xagga dowladda dhexe ee dalka oo wasaaradda beeraha ay ka heshay oo ku saabsan agabkan looga hortegayo hadday noqoto wasaaraddii gargaarka maareynta masiibooyinka ama tan een, ah, beeraha oo dowladda dhexe ee dalkan soomaaliya bal arrimahaasi iyo sida ilaa hadda feejignaanta ay wasaaraddu uga muujinayso iyo roobabka mararka qaar ee daadadka wata ee dhaca beeraleydana saameynta ku yeesha qorshayaasha uga degan
Een, wasaaradda beeraha runtii markii ay samaynaysay indakaasmantiga waxay qiimaan ku samaynaysay dhibaatooyinkii ay sababeen ayaxa iyo abaarihiiba wasaaradda iyaga oo la kaashanaysa wasaaradaha qaybahaasi ku shaqada leh sida wasaaradda biyaha iyo weliba wasaarado kale oo arrimahaasi qayb ka ah Een, waxay wadaan in dadkaasi sidii wax loogu qaban lahaa loo caawin lahaa waxayna runtii hadda waxaa ugu horeeya barnaamijyo badan oo barnaamij baxnaana oo hadda in badan oo kamid a galmudug ka socdo iyo barnaamijyo kale oo emergency la yidhaahdo oo isagana gobolada galgaduud iyo mudugba ka socdo Een, runtiina mashaariicdaas waxaa looga faa'iideynaya dadkii ay saameeyeen dhibaatooyinkii ayaxa
aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka galmudug Ax- waa axmed nuur oo faahfaahinayay een, qorshooyinka kala duwan ee wasaaradda beeraha uga degsan horumarinta een, deegaanada ama beeraha gobolka gobolada een, maamulkaasi uu ka arrimiyo isla galmudug haddaynu eegnana howlgallo ayaa waxa ay ciidamada booliiska qaybta galmudug ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan een, gobolka galguduud waxa ay kusoo qabteen rag ama iga hortageen rag doonaya inay jaraan een, dhirta haddaba dadka deegaanka ayaa la soo xiriiray booliiska oo ku wargeliyey in in xaaladdu halkaasi ay ka jirto kadibna howlgalkaasi ayaa dhacay howlgalkaasi iyo sida u dhacay iyo deegaanada uu ka dhacayba waxaa iminka qadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb si toosa ugu jira wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed oo halkaasi inooga soo warrama maxamed deeq soo dhow een, howlgalka booliiska qaybta galmudug ay uga hortageen een, ragga dhirta jaraya iyo een, qaabka u dhacay howlgalka iyo halka uu ka dhacay
waa mahadsan tahay howlgalkani waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga magaalada dhuusmareeb dhinaca barina ka xiga Ee, waxa uuna ujeedkiisu ahaa ka hortegidda jarista dhirta oo dhuxusha loo adeegsanayo kadib markii ay ka soo cawdeen dadka deegaanka xiriirna ay taliska booliiska la soo sameeyeen taasina ay keentay in howlgalkaasi laga sameeyo halkaasi waxaa xusid mudan in muddo ka hor amara laga soo saaray inaan dhirta la jari karin dhuxulna aan loo adeegsan karin maadaama xaalufin deegaanka ay ku tahay dacwad badanina ay ka timid dadka deegaanka gaar ahaan xoolo dhaqatada deegaanadaasi ku sugan iyadoo taa laga duulayo ayaa ciidamada waxa ay sameeyeen howlgallo looga hortegayo waxaa jirta in dad ku howlanaa jarista dhirta iyo gaadiid loo adeegsanayay iyo qalab kale intaba lasoo qabtay oo runtii su-aalo la weydiinayo jebinta amaradaasi ay jebiyeen oo ku aadan jarista waxaa iyadana laga mamnuucay in ay magaalooyinka amaba magaaladan dhuusmareeb ay soo galaan amaba lasoo geliyo dhuxusha oo laga keeno deegaanadaasi oo runtii looga hortegayo in dhirta la jaro marka run ahaantii howlgalkaasi waxa uu ahaa mid qorshihiisu ahaa ka hortegista jarista dhirta deegaanadaasi bariga ka ah magaalada dhuusmareeb
dhirta halka ay ka jarayeen in dadku waxyaabaha ay doonayeen inay ka sameeyaan haddii aad inoo faahfaahisid iyo sida lagu war helay
waxa ugu badan oo runtii laga samaynayo waa dhuxusha oo sidaan hore kuugu sheegaba loo adeegsanayo in dhuxul laga sameeyo kadibna laga ganacsado oo meelo kala duwan loo iibgeeyo warheelkuna waa mid ka yimid dadka deegaanka oo cabasho xoogan ay ka muujiyeen maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqato ah deegaanadaasi ku sugan dhirta oo la xaalufiyana ay runtii saameyn ku yeelanayso dadka iyo dunyada iyo sidoo kale deegaanka intaba taasina waxa ay horseeday in ciidamada howlgalkaasi ay ka sameeyaan deegaanadaasi oo laga hortago dadka dhirta ka jaraya dhuxushana ka sameynaya
aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ah maxamed deeq cabdi maxamed oo inoo faahfaahinayay howlgalka ciidamada booliiska gobolka qaybtooda gobolka mudug ay uga hortagayeen dadka doonaya inay dhirta ka jiraan deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb barnaamijka faaqidaada ayaad degeysanaysaan qeybaha dambena oo la socotaane madaxweynaha dalka puntland ayaa waxa uu ku baaqay in dalkiisu uu qaato calmaaniyadda madaxweynaha dalkaasi puntland michel ayaa waxa uu ku baaqay in dalkiisu uu qaato nidaamka calmaaniyadda kaasoo uu tilmaamay inuu yahay qaabka keliya ee lagu ilaalin karo wadaniyadda islamarkaana midnimada dhabta ah lagu hirgelin karo dalkaasi masar kowen ayaa waxa uu sheegay in awood qaybsiga uu ku saraysan yihiin diimaha dalkaasi ku habbooneed sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii xilligaasi oo ka soo baxay dagaalkii sokeeyey balse hadda caqabad uu ku yahay horumarka iyo la dagaalanka musuq maasuqa waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu hadalkiisa uu ka sheegay sanad guurada boqolaad ee kasoo wareegata aaskii lugnaaniinta maanta jirtay ama maanta jirtay xilalka ugu sare ee dalkaasi hadda waxaa loo qaybsadaa qaab diin ah michel oo ah madaxweynaha waxa uu kasoo jeedaa masiixiyiinta dhulaaniinta halka ra-iisul wasaarahi uu yahay nin muslin sunni ah afhayeenka baarlamaanka laga dhigo qof muslin shiico ah xukuumaddii uu hogaaminayay ra-isul wasaarihii ra-isul wasaare xasan diyaab oo ayaa iscasishay ama iscasilay sanadkii waa tobankii agoosto kadib markii uu dekada caasimadda bayruud ka dhacay qaraxii xooganaa ee khasaaraha badan dhaliyey ugu yaraan laba boqol oo qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi ka dhacay dekada magaalada bayruud ee caasimadda dalkaasi lunaan oo ka dhashay laba boqol waa laba kun iyo todoba boqol oo maadada aminium nitredka kaasi oo kasii fiirsasho la-aan loogu keydiyey makhaasiin ku yaala dekadda tan iyo waagaas waxaa jiray dadaallo lagu dhisayo xarumaha cusub wararka ayaa sheegay in danjiraha lubnaan uu fadhiya dalka jarmalka mustafa abiib uu u baahan ama u badan tahay inuu xilkiisa ama xilkaasi qaato kadib markii uu taageero ka helay dhinacyada waa muhiim ugu muhiimsan siyaasadda waddankaasi lubnaan barnaamijka faaqidaada qaybaha dambe ayaad dhegeysanaysaan
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnahoodu wuxuu yahay Somali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada tegeen. Soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada tegeen. bidigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta
qaybaha dambe ee barnaamijka faaqiidada ayaad dhegaysanaysaan markana gobolka hiiraan fatahaadda webiga shabeelle ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay deegaano ka tirsan gobolkaasi kaasi oo jaray dhirtii ama waa dalagii dadku ay beeranayeen islamarkaana bulshadii ku nooleed webiga aan hareerihiisa ay ka qaxeen waxaa iminka qadka telefoonka magaalada beledweyne si toosa ugu jira ee waryahayaga ibraahim maxamed geedi oo inoo faahfaahin doona ibraahim soo dhowow bal fatahaadda iyo saameynta yeelatay ee iyo deegaanada ay ku fatahday
waa mahadsan tahay sidaa sheegtay webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano badan oo ka tirsan gobolkan hiiraan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada sida deegaanada deeto oo kale iyo weliba deegaanka loo magacaabo ee muxuu ahay bacaad iyo tuulada la yihahdo hirjibiyo iyo deegaano badan oo markaasi ka tirsan gobolkan hiiraan iyo dhul beeraha oo aada u baaxad weyn ayuu biyihii markaasi fatahaddu ay galeen iyagoo markaasi dadkii halkaasi ee dalaga markaasi sanadkan ku beertay in halkaasina beerooy markaasi ee biyo ay galeen oo markaasi ee daadgareeyeen taas ayaana keentay dhibaatada markaasi dalaga xilligan ee in beerahaas ay noqdeen kuwa markaasi go-ay iyadoo dadka ku dhaqan beledweynana ay cabsi weyn ay qabaan oo dhinaca fatahada ah maadaama xaafadaha qaarkood hadda biyaha ay soo galeen sida xaafada xaawataango qayb kamid oo kale sidoo kale xaafad galwadaag marka cabsi dadka ay qabaan aada iyo badan tahay inkastoo guddiga ka hortaga fatahada iyaguna markaas dadaal fara badan ay wadaan oo markaasi biyo xidheeni iyo weliba buurar waaweyn ay u dhigeen biyaha si aysan saameyn ugu yeeleen gudaha magaalada taas ayaana jirta iyadoo dadkuna ay aada u hadalhayaan sida hadba biyaha ay usoo kordhayaan iyo weliba siday u naafusayaan iyagu markaasina iyaga iyo labada boonda ee magaalada isku xiran markaasina la soconaya dhaqdhaqaaqa biyaha
waayahay deegaanada aan aan fatahaadu ay ka sameeyey webiga shabeelle ee dalagga iyo sidoo kale dadka ay qaxeenba dalagina ee uu go-ay ka warran maamulka markaad u eegto dadaalada ay wadaan iyo sida dadka aan lagu caawi kare aan aan gaar ahaan dadka saboolka ah ee hantidoodii aan uga tegay fatahaadda webiga
deegaanadan dadkii deganaa inta badan waxay u badnaayeen reer guuraa muxuu aha beeraley ay u badnaayeen maadaama hadda biyihii markaasi saameyn ku yeesheen way ka tageen deegaanada deganeen waxayna degeen dhinaca buuraha ay u dhawaadeen si markaasi ay biyaha uga tagaan inkastoo ilaa hadda maamulka uusan ka hadlin arrintaasi laakiin waxaa dadkaasi aada markaa sanadkan u sugayeen in dalaga beeraha kasoo go-a ay wax badan ka faa'iidaan laakiin fatahadda ayaa saameyn ku yeelatay taas ayaana walwal aada u weyn ku abuurtay maadaama ay iyagu awalba ahaayeen dad muxuu ahaaye xulugooda ku noola oo beeraley ah oo tacbata ah marka dadaalkaasna maamulku ilaa hadda ma uusan gelin laakiin ma uusan ka hadlin iyadoona dadkaasina hadda ay degeen meel banaan ah oo markaasi dhinaca magaalada kaga aadan dhinaca go-aanka marka dadku aada ayay markaasi walwal u qaban kuwa hadda degan magaalada maadaama sanadihii ugu dambeeyey magaaladu ay si isdabajooga fatahadu markaasi saameyn ugu yeelatay
aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa ibraahim maxamed geedi oo qadka telefoonka ee magaalada beledweyne si toosa ugu jira islamarkaana faahfaahinaya fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolkaasi guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaada wararka anigoo timcadda idinla socodsiinayay halkaan idinkaga soo saaray cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynayay sidaasiyo nabadgelyo ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta